Daawooyinku waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraan daaweynta cudurrada, balse isticmaalka aan habboonayn ee daawooyinka, gaar ahaan marka ay u lug leeyihiin dumarka, waxa uu keeni karaa dhibaatooyin halis ah oo saameyn kara hooyada iyo ilmaha caloosha ku jira. Waxaa lagama maarmaan ah in haweenka uurka leh laga wacyigeliyo halista ay leedahay inay isticmaalaan daawooyin aan dhakhtarku si gaar ah ugu qorin. Gudoomiye ku-xigeenka Ururka Haweenka magaalada Jowhar ayaa sheegay in ay bilaabeen wacyigelin la xiriirta dumarka uurka leh.
Ururka haweenka waxay wacyigeliyaan daawooyinka inay dadka haweenka uurka leh ay isticmaalaan si xoogan sababtoo ah waxay u keeni karaan dhiigbax amba cunuga oo dhinto. Waxaan siinaa urur ahaan talooyinka aan siino ururka haweenka ku saabsan isticmaalka daawooyinka gaar ahaan in ay iska dhaafaan haweenka uurka leh ama kuwa aan lahayn xaalad caafimaad gaar ahaan. Waxay inta badan diiradda saaraan badbaadinta hooyada iyo ilmaha uurka ku jira inkastoo talooyinka ay kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran dalka iyo ururka caafimaadka. Haddana talooyinka guud ee muhiimka ah waxaa ka mid ah talinta caafimaadka ka hor isticmaalka daawo kasta, ka digtoonow daawooyinka khatarta leh xilliga uurka, ku dhigitaanka daawooyinka muhiimka ah ee la oggol yahay, isticmaalka daawooyinka dabiiciga iyo kuwa heerbalka ah, diiwaangelinta iyo la socodka dhakhtarka. Qaado talada dhakhtarka kuuma wanaagsana inaad daawo aad iska soo gadato aad ka cunto sababtoo ah waxay ku keeni kartaa inaad ku dhiigbaxdo.
waa gartay Waxaa dad badan aan ku wacyigelino oo maxay hooyada uurka leh ileen qofka dhibaatada soo gaaraysa ugu horreyn diin waayo sababtoo ah hooyada uurka leh waxaan ku wacyigelinaa inaan tagno isbitaaladka aan dhahno isbitaalka tag oo ay kuuma ficil waxaa soo gudbayso kuuma wanaagsano waxaa jiro hooyooyin badan oo maxay ahayd banaanka iska soo gadanaya daawada farmashiyaasha oo kaleento aanay aqoonin sida loo isticmaalaayo hooyo waxaa jirta siniinkii markay qaadanayso kale si qaldan u qaadanayso khataro caafimaad qabanayso inay hadow ilmahaas lagu dhintaan amba adiga isku sababto inay ku geeriyooto waxaa la rabaa inay hooyo kasta oo uur leh dhaktar u tagto midaas ayay ugu badbaadi kartaa inay caafimaad ay ogula talinaa ururka haweenka mar waliba wada darabtaagiin inay hooyada uurka leh ka badbaado marxalad kasta oo khatar ku ah unugeeda iyo iyadabo